wasaaradda caafimaadka puntland oo kaaladaas hay-adda caafimaadka adduunka ee who iyo weliba degmada gaalkacyo ee ku bilowday ee buufinta kaneecada kaasoo dareero doona imude qorshahan u seeya in inta badan xaafado magaalada in la buufiyo si lanku horseeda halista kaneecada yeelata kuri markii inta badan magaalada roobab iyo qubdana biyona fadheedaan walaba iyo sababanagda korona caafimaad daro iyo inay ku dhaladaan xanuuno shargidisana gudoomiyaha gobolka mudug duqa magaalada gaalkacyo taliyaha daraawiishta gobolka isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka saraakiil kudareerta hay-adda caafimaadka ee w ho ayaa ku qeyb galeen daahfurka ololahana isku duwaha wasaaradda caafimaadka puntland ee gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim iyo waliba uusan ku horeen ku hadalay muhiimada ololahan ugu horseeda ee halista kaneecada iyo sheenu kortaa runtii juhdiga weynaa la soo qabtay intaan maanta aan joogno inay hantidii shaqaadii noo bilaabatay buufintii kaneecada ilahi waan ku mahadnaqaynaa marka koowaad marka labaadna bahda caafimaadka iyo w h o iyo cid kastoo naga caawisay gobolka iyo degmadaba fududaynta shaqada tan waxaan leenahay jazakumullah baan leenahay bulshada waxaan la wadaagayaa gaar ahaan degmada gaalkacyo ku nool inaan bilownay buufintii kaneecada taasoo ka socota xaafadihii iyo meelihii babliga ahaa iskuulladii isbitaaladii intaa inaan gelino insha allah hadii lahaydno meel walba oo ah suuqyada sidoo kale baan gelayna haddii lahaydno taargetkeennu xoog wuxuu yahay meeluhu ay biyuhu isku urureen si ay culayska magaalada aan uga fududayn haddii lahaydno ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu nacaawiyo oo shaqadaasi nagu garab galo waxaan ka rajaynaa noo fududeeyo ta kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada hadda midaan hadda shaqada aan wadno maaha tii guryaha inaan la socotaan baan rabnaa tii guryaha maaha waa tii space brain baa layihahdaa meelaha qashinka ku urureen biyuhu fadhiyaan geedyahuudka meel allaala meeshii qashin iyo dhiiqo iyo qurun iyo wasakh fadhido ayaa taargetkeennu yahay gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali iyo weliba usani bulshadan ka baaqay in wasaaradda kula shaqeeyana meelon baahan in la buufiyo oo biyuu fadhiyana salaanka bacdi saakayto waxaa farxad noo ah inaannu dahfurro olalaha la dagaalanka malaariyada si kale haddii loo dhigo kaneecada waa markii labaad oo gobolka ay ka fulisay wasaaradda caafimaadku horey waxay uga soo fulisay degmada goldogob maantana waxaa laga bilaabayaa degmada gaalkacyo laakiin inay kala casirsan tahay baad moodaayoo qalabkan gaalkacyaa lagu daafurayaa oo waa qalab cusub sida idiin muuqata waa baasuukayaashii kaneecada qiiq bay sii daynayaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shaqaalaha ka shaqaynayana ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo oo maalinta yoomalqiyaama miisaankooda ugu daro dhammaan intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeyo siduwaha caafimaadka guud ahaan bahda caafimaadka oo ayagu si qaaraamaada hawshaan u qabtay oo lacagta uruuriyey oo haddana qalabkan ku soo gaday waa hal abuur waxa weeye alyacni cajiib ah inta badan magaalooyinka dalka soomaaliya ayaa ku qubadeena roobab xoog leh biyina fadheedeen walina inta badan laka obso qabee in cudurro iyo ku dilaacan meelo biyogasa iyo fadheedan haddii lanku horseednaa